maxaliga shiroo maanta ku yeesheen magaalada baydhabo xarunta galgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya intaasuu hogaaminayey ama uu shir gadoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan waxyaabaha looga hadlaa waxaa ka mid ahaa guud ahaan ammaanka beyga koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa la soo qaaday miisaaniyada labada kun iyo lix iyo tobanka sanadka soo socda ujeedana iisoo haayo sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaadeen arrimaha gobolka boqool iyo faragelinta dayaxan ee dowladda dowlad goboleedka puntland aan idhaahdo ay ku hayaan deegaanadaas iyagoo maalin dhaweyti soo saaray warqad shalay darra oo odhanayso waxaan taageero u haynaa kafka iyo laka laga wado tuulaaada
mudane wasiir marka golaha wasiiradu waa maxay go-aankay ka soo saareen marka laga reebo hadal ama cambaareen
guud ahaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka soo saartay wargurtiyeed qodobo dhowr ah oo si toosa loogu cambaareynayo gardarada maamulka abdiweli uu ku hayo koonfur galbeed soomaaliya maamulkaas oon u aragno in uu olinayo barbaarinayana qabyaaladii ummadda soomaaliyeed hore ee uga soo gudubtay sidoo kalena qabo inuu dabaal sokeeyo ka abuuro iyo qas iyo qalalaaso geyiga soomaaliya intaba dabcan cod adag baynu kuma hadalnay koonfur galbeed soomaaliya mawqifkeeda waa iska cadyahay cid kastoo kusoo xadgudubto guditaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ama shaksi ha ahaado ama urur ahaado in dowladda koonfur galbeed ay go-aan cad ka qaadanayso tallaabana ka qaadayso puntlandna dowladda koonfur galbeed maydna lama aha qabiilkay qaran noqon maayo waxay orinayaan ama raadinayaan waa arrimo qabiile qabiileysa qabailada soomaaliyeed meel walbay degan yihiin dhaqan iyo deegaan baa u dhexeeya marka midna waxaan u aragnaa in ay tahay dowlad goboleed wareersan oo rabo in dowlad goboleedyada deriska laahna aan rabinay dowladgoboleed kala noolaato haddana raadinaya xeeb qabiil in ay soomaaliya dagaalka kaga dib geliso marka waa u hadalnay kullay sesentigan ka soo saaray waxaasadana waa loo qeybiyo qodobadii aad adkaa ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay taagashay mudane wasiir dowladda koonfur galbeed miyaanan karaynin in arintaas gacan bira ay ku qabato ilan meeshii ay ka ariminaysa haddii maamul kale oo arqalad aad ku sheegaysaan loogu dhawaaqay maamul maaha adigow aan ku xasuusiyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ku wada nool walaalaha soomaaliyeed dhammaantoodba waa ku noolyihiin ceel berbala waxay ka mid tahay degmooyinka hoostaga oo gobolka boqool marka wax maamul oo looga dhawaaqoon annagu ognaha male laakiin dad rabo in waxaysan awoodooda ahayn ama xeeb qabiil wax ku raadinayo oo aan matalayna degmooyinka reer ceel berbe inay meelahaas ka hadlayeen waa ogan kuwaas walahada waas leelinay waana u sheegnay waana iyaga dowladda koonfur galbeedna waa u sheegnay waa loo cadeeyey waxaana xaqiiqa ah in tallaabo adag oo dhan walbale ay qaadan doonto xiliyada soo socda dowladda koonfurta soomaaliya
dhinaca kale mudane wasiir adoo raaliya maanta waxaa la dhaariyey xubnihii ka dhinnaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya